nin kasta oo xerada jooga maanta waxaan siinay maskii waxaana ugu deeqnay mashiinadii waxaynayay maasaska oo macal qalabkii lagu howlgelinayay dad baan doordooranay oo aada xirfad u yaqaana xagga tolista kooba u dhiibnay iyo kaba waxyaaba maanta wax dibad uga keenaya uga imanaya ma jirto marka iyakii qaxootigii meeshan joogaba iyaa iska waxaysa alxamdulilah markaan raashinka siinayna way soo wala xidhaan markay dakhtarka la tagaya way soo xidhaan alxamdulilah si fiican bay uga hortegeen maantana dhibaato weyn kama soo gaadhin qaxootiga jabuuti jooga
bahladan afka lagu duubto markaa bilaash ba iskaga qaadanayaan way iska wadisitaan maradan de afka lagu duubanayo ha ha ha nin kastao qaxootiga maanta in kasta aana ku bibixin haddana iyakaa waxhaysanayaba oo mili kastaba way gacantay ku haystaanba marka alxamdulilah dhibaato weynna maanta ma soo gaadhin qaxootiga in yar buu kasoo gaadhay baalkani xanuunku si fiican baa loo maareeyey wasaaradda caafimaadka anaga hay-adihi ona gacmamaska wala qabsanay waan ka hortag fiican baa waxayna waxaa kaloo jirta agaasime qaybtii dadka tahriibka bal iyagana nooga waran xera cusubna waad u furteen oo cawrcawsan la idhaho xagga koonfureed dalkan jabuuti ku taalla waa run waa shaqada aada noogu adag shaqada saa ogtihiin ba si fiican baan u maareynay anakoo la kaashanay markii ugu horeysay markaa la dhisayay xerada hay-adda oyamta iyo deeqbixiyaal wixii kaloona dowladda bixisay wixii kharash ku baxaya meesha oo dhan cuntadoodii gaadiidkay raacayeen dowladda bixisay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dowladda oo madaxweynehena ismaciil cumar geelaaba ka yahay iyakaana garab joogsaday hay-adihiina dee iyo kuwa dhismiin bay ka qayb galeen wixii lagu maareynaya meesha dowladda gacanta gacanta ku haysa oo iyadaa bixisa kharashka wixii ku baxay o dhan kharashka wixii ku baxay o dhan iyadaa dowladda maarayso oo na siisay on ku hayn marka waa dadka ka soo noqday laga soo taxxiiro yabanta dadka meeshan ku hayna waa dad iyaku doonaya si volunteeria si oo mutadacnimo mutadacnimo oo ku noqdaan dad volunteer weyn oo dadkoogii inay iska noqdaan waddankoogii doonaya dadkan migronga waa dan tahriib baan ihahnaa inay ku noqdaan afar iyo toban cishaan ku haynaa anakoo la kaashanayna wasaaradda caafimaadka iyo dakhtarka regionaal ku yaala calasabiix yaana garab galaa waxaa dakhtariin baana la joogtaa markay saa u yimaadiin ba horta waan oo registraynaa waan qornaa meeshay ka yimaadiin baan wareysanaa inay ku noqonayaan waddankoogiiba yaan weydiinaa meeshay ku noqonayaan markaan wareysano yaan caafimaadka ka qaadnaa hadday bukaan xaggaan waan ku daweynaa hadday caafimaad qabaan basas baan ku qaadnaa olamaa frontierkii baan geynaa xor bay iska yihiin oo hadday dhahdaan waan joogaynaa anna way joogaan haddii kalena way socdaan waad raxaysa inta doon intay intay doonaan bay iska joogi kareen hadday doonaan bil bay iska joogi kareen iyakii baa ogoleynba waa waddankoogii bay waa dad laga keenay yamanta dhibaato weyn soo gaadhay marka waa in waddankooga iska noqdaan bay jeclaadeen marka waa anakuna waan dhib yaraynaa dee waan dhib yaraynaa siday dadka si qurux badan oo fiican oo amni ku dhowhan yahay iyaan ku qaadnaa oo ku geynaa etopia
ilaa in ka badan laba kun iyo shan boqol ayaa soo martaa la yidhaha bilihii u dambeeyey bal maantana saddex boqol baa ku sugan xerada bal nooga waran waa run saa sheegayso korna lamaa laba kun iminka anakaaba kasoo qaadnaa oo tajora markay saa dad u yimaadiinba maamulka obak baa nala soo hadla dad intaa leeg baa jooga yidhaaheen obak baan kasoo qaadnaa waxaan keenaa xeradan loogu talagalay dadkan taariibka arcoosa xaggaaban dee waxay u baahan yihiin un hadday cunto tahay hadday tahay dawo iyo hoyba hadday u baahan yihinba xaggaabaan ku haynaa markaan ku daweyno yaan qaadnaa ku celinaa waddankoogii maanta ilaa imsaa ku sugan markaa dadka tahriibka in xeradaas waxaa joogtaa ilamaa saddex boqol oo tahriibayaal oo ka yimiday yamanta dadkaas markaa dad ethoobiyan ay u badan yihin waa wala kulli waa ethoobiyan dadka meesha joogana waa ethoobiyan